بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد weli waxaa inoo socda kitaabkeenii ka hadlayay alcasabiya walqabaliya alminaxu lwahbiya fi dami alqabaliyati walcasabiya wa qaala alqurطubiyu wuxuu yidhi imaamu alqurطubi fii tafsiirihi tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi ikhtulifa waxaa laysku khilaafay fii sababi nusuuli qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa soo degiddiisa sababteedaa laysku khilaafay sababta aayaddan ay ku soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmu min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhum dadka mu'miniinta ah ow laa yaskhar qowmun min qowmin qoom qoom kale yaysan ku jeesjeesin casaa an yakuunuu khayran minhum waxaa suurtogala in kuwa ay ku jeesjeesahayaan ooy liidahayaan oo yasahayaan inay ka khayr badan yihiin alla agtii iyaguna aysan garanayn oo iyagoo jaahiliin ah ay dad ka khayr badan ee yasahayaan fa qaala bnu cabaas wuxuu yidhi nasalad haadihi tani way soo degtay taasu alaayatu aayadda fii thaabit bni qays bni shamaas saxaabigaas ayay ku soo degtay aayaddani ayuu yidhi cabdullaahi bnu cabaas kaana fii udunihi saxaabiga dhegtiisa waxaa ahaaday waqrun culays oo saxaabigaas thaabit bnu qays xoogaa wuu dhega cuslaa oo si wanaagsan waxba uma uusan maqli jirin fa idaa sabaquuhu saxaabigaa markay dadku uga soo hormaraan ilaa majlisi nabiyi sala allahu calayhi wasalam dadka nabiga fadhigiisa markay uga soo hormaraan saxaabadu awsacuu lahu way u ballaarin jireen meel uu fadhiisto ayay u bannayn jireen idaa wakhtigaa taa uu yimaado meesha ayay u bannayn jireen xataa yajlisa ilaa janbih ilaa nabiga dhinaciisa uu ka fadhiisto sala allahu caleyhi wasalam liyasmaca si uu u maqlo maa ayoladii hadalka yaquulu uu nabigu leeyahay marka maadaama uu dhaga culus yahay saxaabaduna way yiqiineen dabeecaddiisa markuu meesha yimaado waa la yaqiinay oo meel ayaa loo bannay jiray ilaa nabiga dhinaciisa uu ka fadhiisto xoogaa si wanaagsan uu hadalka nabiga u maqlo maadaama haddii uu meel fog fadhiisto uusan sidaa wax u maqlaynin fa aqbala wuu soo qaabilay thaabit daata yowmin maalin xaalad u saaxiiba waqad xaal faatatu ay ka tagtay min salaati alfajri salaada fajarka ragcatun ragca ay dhaaftay maca anabiyi sala allahu caleyhi wasalam nabiga micigiisa salaaddii uu la tukan lahaa hal ragco ayaa dhaaftay salaaddii fajarka thaabit falama insarafa nebiyu nabigu markuu ka baxay sala allahu caleyhi wasalam salaaddii akhada asxaabuhu majaalisahum saxaabadii nabiga waxay qaateen fadhiyadoodii minhu nabiga sala allahu caleyhi wasalam yacnii nin walba wuxuu isleeyahay xigmooyinka ka burqanaya iyo nuurka ka baxahaya nabiga afkiisa sala allahu caleyhi wasalam dhegayso farabada kullu rajulin bimajlisihi nin walba wuxuu iska laasimay fadhigiisii falaa yakaadu ma sigaayo nin walba falaa yakaadu ma sigaayo yuusicu axadun axad inuu u ballaariyo liaxadin axad kale meel uu u banneeyo xataa yadalla rajul ilaa ninku uu ka ahaaday laa yajidu majlisan fadhi inuusan helaynin fayadalu ninku wuxuu ahaanayay qaa'iman mid iska taagan yacni heer waxaa la gaaray subaxaa qof walba meeshii uu salaada ku tukaday ayuu iska fadhiistay qofkii soo daahaahay marka boosba ma helayo inuu istaag ku dhagaysto hadalka nabiga mooyey sala allahu caleyhi wasalam falama insarafa thaabitun min asalaa thaabit markuu salaadii uu ka baxay takhadaa wuxuu ka tallaabsaday riqaab annaas dadka luqumahoodii ayuu ka tallaabsaday wayaquulu wuxuuna dhahayay tafasaxuu tafasaxuu ballaariya oo ii banneeya oo meel ii banneeya fa fasaxuu lahu dadkii meel ayay u banneeyeen xataa intahaa ila nabiyi ilaa nabiga uu ka gaaray sala allahu calayhi wasalam walxaal beynahu thaabit dhexdiisa iyo wa beynahu nabiga dhexdiisa sala allahu calayhi wasalam rajulun hal nin uu ahaaday sidii yacni waa nin dee saxaabadu way garanayaanoo iska dhega culusoo inuu nabiga agtiisa fadhiisto mooye saa wax uma maqlahayee hal nin uunbaa ka xigay dhinaca nabiga sala allahu caleyh wasalam fa qaala thaabit lahu ninkii oo nabiga ka xigsadayuu wuxuu ku yidhi tafasax war banneey uu yidhi meel ii banneey aan nabiga dhinaciisa qof inay nabiga iga xigsato dooni maayo si wanaagsan waxu maqli maayee meesha ii bannee fa qaala rajulu ninku wuxuu yidhi qad wajadta majlisan fajlis waad heshay majlis makaan fadhi ah waad heshay fajlis niyahu fadhiiso war niyahu haddaad fadhi doonaysid meel aad fadhiisato waad heshay fadhiiso fa jalasa thaabitun thaabit wuu fadhiistay min khalfihi ninkii gadaashiisa muqdaban xaal uu yahay mid la carageliyey ama waxaad aqrin bisiiqati ismilfaacil oo muqdiban xaal uu yahay mid caraysan ayuu meeshii iska fadhiistay uma qaala wuxuu yidhi thaabit man haadaa waa kuma qofkani ninkan saaka ii diidahaya in aan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa fadhiisto war waa kuma qaaluu waxay yidhaaheen fulaanu waa hebel fa qaala wuxuu yidhi markaas nebigu sala allahu caleyh wasalam fa qaala thaabit dheh faacilku waa thaabit thaabitaa wuxuu yidhi ibnu fulaanata mayna heblaayaa naagtii yaana dulliga ahayd oo saas ahaan jirtayoo waa la og yahayoo wax fiicantaas inaysan dhalayn waa la ogaaye ma naagtii heblaayaheedaa dhashay uu ka soo jeedaa yucayiruhu markaas uu ku cambaarayn saxaabiga bihaa hooyadii ayuu ku cambaarayn yacnii wuxuu la jeedaa uman hooyo hooyadaasoo lahu ninkan saxaabiga u sugnaatay filjaahiliya jaahiliyadii fastaxya rajulu ninkii wuu xishooday marka wuu u jawaabi waayey fa nasalat sidaas ayaa marka aayaddu ku soo degtayoo yaa ayuha aladiina aamanuu laa yashar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakuna khayran minhun walidaalika waxaa weeye yacnii qurdubi waxa sanadkiisan hadda uu ku warinayo waxaa weeye thaabit bnu qays ninkii markuu meesha u bannayn waayey wuxuu maaragta ahay duray asalka uu ka soo jeedo ayuu duray oo uu dhaawacay uu leeyahay sow ina heblaayo ma aha ina heblaayo ninka waa la yaqaano wax wanaagsan inaysan dhalayn ayuu ula jeedaa yacni marka ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaa wuu ka carooday wuxuuna alla soo dejiyey aayad la akhrinayo ilaa qiyaami saaca aayaddaasoo odhanaysa qoom yaysan qoom kale ku jeesjeesin waxaa suurtogal ah in qofka aad ku jeesjeesayso uu kaa khayr badan yahay marka jeesjeeskaagu uu dhaco wax adiga baaskiisa uu adiga kugu soo laabanayo oo qof kaa wanaagsan aad ku jeesjeesayso taasoo marka wejigabax kugu noqonaysa yacni adduun iyo aakhire labadaba waa waxyaalaha marka soomaali haddaanu nahay waxa aanu iska fududaysanno ama dhaqan aanu ka dhigannay weeye oo qofka in maaragta ahay nasabkiisii lagu cambaareeyo oo la yidhaaho caano xun ayaa galay iyo hilib xunaa galay kaas waa la yaqaanaaho wuxuu meesha wuxuu ka keenay waa la yaqaan maheer hebelaa khayr leh sow awowgiisaa ma ahayn sow ayeeyadiisaa saas ahaydoo duqisnina saas ayadoo ka soo jeedaaho oon ash ahaynoo caqli dhaxa aan lahaynoo saasuu isaguna maaragtaa dabaal u noqday waxyaalaha noocaas oo kalea waxay ka mid tahay akhlaaqda iyo dhaqamada jaahiliyada wa fi nasafiyi waxaa ku sugnaa tafsiirka nasafi yuriidu umman kaana yucayaru biha fi ljaahiliya yuriidu wuxuu ula jeedaa thaabit umman hooyo hooyadaasoo kaana saxaabigu uu ahaa yucayaru bihaa in lagu cambaareeyo fi ljaahiliya xilligii diinla-aanta lagu cambaarayn jiray fa khajila rajulu ninkii uu yaxyaxay uu xishooday ninkii hooyadii la cambaareeyey mana u jawaabina wuu iska aamusay fa nasalat ilaayatu aayaddii ayaa sidaa ku soo degtay fa qaala thaabit wuxuu yidhi markuu qowlkii ilaahay maqlay laa afkharu calaa axadin qof anugu hadda kabacdi ma kafaanayo fi lxasabi nasabka iyo qabiilka qof uguma faanayo bacdaha aayadan kabacdi abadan weligay dambe qof aan qabiil ugu faanayo hadda kabacdi ma jirto ayuu yidhi thaabit hadda markii thaabit ibnu qays iyo saxaabada aayad soo degtay ayaa go-aankooda saamayn jirtay iyo habu socodkooda noloshooda iyo taariikhdooda dhan bedeli jirtay laakiin innaga maanta walaalayaal aayaddaas imisaa nala ku dal akhrinayay imisaanu xafidsannahay imisaa maaragtaa dhegaheennu ay maqlaayaan iyadoo aayaddu aysan waxba ka bedelaynin geedisocodkeenna nolosha iyo taariikhdeenna iyo habdhaqankeenna aysan wax ay ka bedelayso aysan jirin waxaad garani ood maaragtaa arki qof ayaa maaragtaa dabeecad ama akhlaaq wuxuu ku soconaa ilaa dhowr sano ayuu ku socan naska intaa kama uusan warqabin ama aayad xarimaysa intaa ma ogaanin laakiin mar hadduu maqlo aayadda arrinkaas inay xarimtay maalintii uu dhegihiisa aayaddaas ay ku dhacdo ama xadiisku uu dhegihiisa ku dhaco maalintaa habudhaqankii noloshiisii dhammaay maalintaasuu bedelay markaasuu taariikhdiisa wuxuu u furay beyj cusub oo markaas uu kula tacaamulayo aayadda ama xadiiska uu maalintaa maqlay warawa albukhaariyu fii saxiixihi bukhaari wuxuu saxiixiisa ku wariyey fii baabi almacaasi min amri aljaahiliya fii baabi almacaasi min amri aljaahiliya macaasidu waxay ka mid tahay dhaqanka jaahiliyada min kitaabi aliimaan kitaab aliimaan xaggiisa wuxuu ka wariyey can ilmacruur saxaabiga macruur la yidhaahu wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi maya saxaabi ma aha waa taabici macruur taabici weeye qaala wuxuu yidhi macruur laqiitu abaadarin abaadar ayaan kula kulmay birabada meesha rabada la yidhaaha ayaan kula kulmay walxaal calayhi abaadar xullatun isku joog uu ahaaday wa calaa ghulaamihi wiilkiisana xullatun isku joog uu ahaaday yacnii ghulaamka waxaa loola jeedaa wiilkii addoonka uu ahaa jirayo abuudaroo dhar isku jooga wata addoonkiisiina isku joog la mida isku jooggiisa watoo labadooduba si wanaagsan ay u labisan yihiinoo dhar isku mida ay ku labisan yihiinoo adan kala saari karin isagaiyo addoonkiisa ayaan la kulmay fa sa'altuhu waan weydiiyey abaadar can daalika arrinkaasaan ka weydiiyeoo maxaa adiga iyo addoonkaaga isku dhar ka dhigay ayaan ku idhi faqaala wuxuu yidhi abaadar innii saababtu rajula nin ayaan aflagaadeeyo fa cayartuhu waan cambaareeyey biummihi hooyadii ayaan ku cambaareeyey ninkaa faqaala liya nebiyu nabigu wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa abaadarin acayartahu biummih hooyadii miyaad ku cambaaraysay innaka mru'un waxaa tahay qof fiika jaahiliya waxaa kugu sugan diinla'aan qayb ka mid ah ikhwaanukum walaalihiinnu khawalukum waa adeegayaashiinnii adinka ayay idiin adeegaanay ugu idiin khidmeeyaan jacalahum ullahu taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda ilaahay dadkan addoommada uu yeelay faman kaana akhuuhu qofkii walaalkii uu ahaado taxta yadihi gacantiisa hoostiisa uu ahaado falyudcimhu walaalkiisa u shaqaynaya ha cunsiiyo mimaa yiladii kii ha ka quudiyo ya'kulu isagu uu cunaayo walyulbisu hana u labiso mimaa iyoladii kii yalbasu uu labisanaayo walaa tukallifuuhum addoommada aada haysaanna ha ku kallifinina maa shay shaygaasoo yaqlibuhum iyaga ka adag shaqo iyaga ka adag oo ka culays badan ha u dhiibinina fa in kallaftumuuhum addoommada aad gacanta ku haysaan haddaad ku kalliftaan shaqo adag fa aciinuuhum u kaalmeeya xadiidkan wuxuu nabigu ku jeexjeexay sala allahu calayhi wasalam qaacido muhim ah qaacidadaasina waxay muhim u tahay qof walba oo gurigiisa maaragtaa iyo hoygiisa ama xafiiskiisa ama sharikadiisa dad shaqaalo ah ay u joogaan maadaama hadda addoommo aysan jirin oo jihaadkii sharciga ahaa markii la dayacay maaragtaa addoommadii iyo axkaamtii maaragtaa ka ratibmi jirtay jihaadka meesha ay ku baaba-een waxaa hadda addoommada booskooda jooga gabdhaha jaariyadaha ah oo guryaha ka shaqaynaya iyo shaqaalaha sharikaadka ka shaqaynaya walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnii abaadar markii la weydiiyo layidhi maxay tahay adiga iyo addoonkaagu waad isku labis eg tihiine wuxuu yidhi nin ayaan hadda ka hor hooyadii ku cambaareeyey oo hooyadiian ku caayay markaasaa nabigu igu yidhi sala allahu caleyhi wasalam abaadarow hooyadii miyaad ku caaysay jaahiliye qayb ka mida ayaa kugu jirta qayb diinla-aanah dhinacaasaad ka qaawanta dee diinla-aan qofka muslimka ah waxaa la doonaya akhlaaquuljaahiliya oo dhan inuu nadiifka yahay oo uu yahay qof yacnii muslim ah min ra'sihi ilaa qadamayh laga soo bilaabo madaxiisa ilaa labadiisa lugood laga gaaro kulli waa inay diintu dhammaystirto waa inuu yahay qof maaragta ahay islaami ah iimaani ah oo yamshi calaa wajhi al ard qof akhlaaqdii iimaanka oo dhan ay wada saamaysay wax yaroo maaragta ahay dee jaahiliye iyo badownimo oo xagga islaamkana maaragta ahay uu saafi ka yahay ayaa la doonaya akhlaaqdii iyo dhaqmadii jaahiliyada marka wuxuu nabigu nagula taliyuu yidhi sala allahu caleyh wasalam abaadaar walaalihiinna aada addoonsanaysiin waxa weeye adeegayaashiinnii wey ilaahayaa subxaanahu wa tacaala gacmihiinna hoostooda geliyey si uu ilaahay idinkugu eego oo ilaahay uu idinkugu fiiriyo qofka marka walaalkii uu gacanta maaragtaahay ugu jiro waxa uu cunayo ha ka cunsiiyo waxa uu labisanayo ha ka labisto shaqo markaas aysan xamili karinna walaalihiin ha ku kallifinina haddii shaqo aysan xamili karin aad u dhiibtaanna ugu kaalmeeya ayuu yidhi nabiga sala allahu caleyhi wasalam walidaalika xadiiskani wuxuu taaban ama uu saamayn meelo fara badan ee dhaqamada dadka islaamka ka mid ah waxaa la mid a qof hadda qaraabo ah hadduu gurigaaga joogo oo uu ku nool yahay matalan yacni waxaad u tahay adeer ama maaragtaahay waa qof daalibulcilmi ah oo gurigaaga maaragtaahay ku nool ama waa qof kuu shaqeeyo gurigaaga ku nool waxaa la doonahayaa dadka masaakiinta ah oo gacmahaaga ku hoos nool raashinka aad cunayso mid la mid ah inaad iyagana aad siiso amaba aad gacanta la gashato oo waxba aadan iska kibrin waxba aadan isaga soocin waxaa la doonaya inaadan adugu dee aadan dhayle iyo hilib iyo kalaan kale adugu aadan meel kula dhuuman qolkaaga hoose aadan kula dhuuman iyagiina maaragtaahay cambuulo inaad siiso ma aha iyo wax maaragtaahay dilaya waxa adigu aada labisanaysana dadka gurigaaga kula nool iyagana haddii awooddaada ay tahay waxaa la dooni inaad maaragtaahay labiskaa aad qaadanayso mid la mid ah ay kula qaataan warawaahu xadiidka albukhaariyu aydan wuxuu ku wariyey fii baabi qowli nabiy sala allahu caleyh wasalam qowlka nabiga baabkiisuu ku wariyey alcabiid ikhwaanukum min kitaabi alcidqi ayuu ka wariyey kitaabka xoreynta uu uga hadlayay imaam lbukhaari warawaahu lbukhaariyu aydan xadiidkuu wariyey fi ladab almufrad fii baabi sibaabi alcabiid addoommada oo la caayo xaaraamta ay leedahay yacni in la xarimo baabkaasuu ku wariyey waqaala alxaafid fi lfatxi wuxuu ku yidhi o fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnaa qultu lahu waxaan ku idhi ninkan aan caayahayay yabna sawdaa gabadha madow wiilkii ay dhashayow islaan madow ahaa ku dhashayoo afrikaana ayaan ku idhi sidaasaa nabigu marka igu canaantay warawaahu xadiidka muslima wariyey fii baabi suxbati almamaalik baabka suxbat almamaalik ayuu maaragtaahay ku wariyey min kitaabi aliimaan biduruqin ayuu ku wariyey wadooyin wadooyinkaasoo kaiira fara badan yacni asaaniid kaiira loola jeeda wa fii bacdihaa duruqdaas qaarkood waxaa ku sugnaa ana abaadarin qaala inuu yidhi abaadar inahu shaniga kaana beynii aniga dhexdayda wa beyna rajulin iyo nin dhexdiisa waxaa ahaaday ninkaasoo min ikhwaani walaalahayga ka mida kalaamun hadal wa kaanad ummuhu ninkaa hooyadiisna waxay ahayd acjamiya islaan aan carab ahayn ayaa dhashay oo cajami ah facayartuu ninkii waxaan ku cambaareeyay biummihi hooyadii war hooyo afrikaanoo madow ay walba ku dhashay ayaan ku idhi fa shakaanii ila nabiy nabiga ayuu ii sheegay sala allahu caleyhi wasalam fa laqiitu nabiya nabiga ayaan la kulmay sala allahu caleyh wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa badar innaka mru'un qof ayaa tahay fiika jaahiliya waxaa kugu sugan diin la-aan qayb ka mid ah jaahiliyada qayb ka mid ah kugu sugan qultu waxaan idhi yaa rasuula allah man saba rijaala qofkii ragga caaya sabuu abaahu wa ummah aabbihiisi hooyadiisa way caayahayaan ninkan anugu i caayay marka taasa saasaa igu kalliftay inaan hooyadii aan caayo oo hooyadii aan ku cambaareeyo qaala wuxuu yidhi markaa nabigu sala allahu aley wasalam yaa abaadar innaka mru'un qof ayaa tahay fiika jaahiliya isla kelimadii ayuu nabigu ku soo celiyey wuxuu yidhi abudarow si kasta ha kuu caayee marba haddaad maaragtaahay hooyadiiba aad yacni u gudubtay oo waalidkii aad aflagaadaysay waxa weeye jaahiliya qayb ka mida ayaa kugu jirta abaadarow qayb jaahiliyada ka mid ah ayaa kugu jirta walidaalika walaalayaal dadka maaragtaahay isku tilmaamaya inay heermagaal yihiin ama thaqaafaya ilbaxnimo ay gaareen oo haddana qabyaaladdu ay ku jirto oo dadka qabaa'ilkooda yacni ku cambaaraynaya ama usuusha ay ka soo jeedaan ku cambaaraynaya waa dad diin la-aanu ay ku jirto mahmaa wuxuu doonaba ha sheegto oo ilbaxnimo iyo nabadoonno iyo kaabaqabiilnimo iyo wadaadnimo iyo mansab kasta uu doonayo ha sheegtee waxa weeye waa qof oo jaahiliya ay ku jirto qayb diin la-aanah ayaa akhlaaqdiisa ka mid ah alxadiis iqra' ilxadiisa xadiiska akhri wasaada muslimun muslim wuxuu ku siyaadiyey fii bacdi duruqihi wadooyinkiisa qayb ka mid ah bacda qowlihi wuxuu ku siyaadiyey inaka mru'un fiika jaahiliya qaala wuxuu yidhi abidar qultu waxaan yidhi calaa xaali saacati saacadeyda xaaladeydan maa diin la-aanu igu jirtaa min alkibar oo weyninkay ah anuu rasuulka ilaahay oo intaas islaamnimo ku duqoobay miyaa saacaddan diin la-aan qayb ka midahu igu jirtaa oo waxaan isdhahayay jaahiliyada mar hore ayaad ka baxday ood ka xorowday qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu caleyh wasalam nacam si kasta aada maaragtaahay u gaartid marba haddii qayb qabyaaladnimahu ay ku soo gashay oo qof muslima walaalkaaba usuushiisii iyo qabiilkiisaba aad ku cambaaraynayso weli waxaa kugu sugan qayb diin la-aan ah wa fii riwaayatin waxaa ku sugnay riwaayadaas ukhraa kale nacam calaa xaali saacatika saacadaada xaaladeeda oo min alkibari weynin ah haah adigoo da-dan ku jira marba haddiiba qayb maaragta ahay qabyaaladnimo ah iyo waxa noocaasa aad ku hadlaysid jaahiliya kugu jirta qaala nawowiy wuxuu yidhi fii sharxihi lihaada kan uu sharxaya alxadiisi xadiiska ah qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu caleyhi wasalam inaka mru'un fiika jaahiliya uu yidhi ay hada tacyiiru cambaarayntani min akhlaaqi aljaahiliya dhaqamada jaahiliyada ayay ka midta fa fiika waxaa kugu sugan khuluqun dhaqan ayaa kugu sugan dhaqankaasoo min akhlaaqihim dhaqamadii jaahiliyada ka mida wayanbaqii lilmuslim muslimkana waxaa u habboon an laa yakuuna fiihi muslimka shay-un inuusan ahaanin shaygaasoo min akhlaaqihim dhaqamada jaahiliyada ka mida fa fi lxadiisi waxaa ku sugan annahyu iska reebid can altacyiiri cambaaraynta layska reebo wa tanqiisi alaabaa'i waalummahaat hooyooyinkay aabbayaasha laysku nusqaamiyo laysku cambaareeyo layska reebo wa annahu tacyiirka cambaaraynta qabiilka laysku cambaareeyo min akhlaaqi aljaahiliya dhaqamada jaahiliyada inuu ka mid yahay ayaa xadiiska laga fahmiyuu yidhi imaam nawowi wa macnaa kalaami abidarin hadalka abidar macnihiisu wuxuu yahay man saba arijaala sabuu abaahu wa ummah alictidaalu ka cudurdaarasho can sabihi caydiisa inuu ka cudurdaaranaayo umma daalika kaas hooyadii uu caayay kaas alinsaani bini aadamka ah yacnii wuxuu ula jeedaa abidar annahu qofkan insaankaa sabani wuu i caayay waman saba insaanan qofkii qof bini aadama caayana saba daalika kaas ugu caayaa alinsaanu kaasoo alinsaanu insaankaa abasaabi kii caaya aabbihiisu caaye wa ummahu hooyadiisna wuu caaye yacnii ictidaaruu ula jeedaaho wuxuu ka cudur daaran ninkan wuu i caayay dee ninkii qof caayana asna aabbihiisi hooyadiis waa laga caaye saasuu ula jeedaa fa ankara calayhi abaadar annabiyu nabiga ayaa maaragtahay ku inkiray sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam haadaa arrinkan aad ku hadashay min akhlaaqi aljaahiliya dhaqamadii jaahiliyada ayuu ka mid yahay wa innamaa yubaaxu lilmasbuubi qofka la caayay waxaa loo bannaynaa an yasuba saaba kan caayay nafsahu naftiisa inuu caayo biqadri maa shay qadar la eg uu ku caayo sabahu asaga uu ku caayay walaa yatacarad walaa yatacaradu ma u banbaxaayo liabiihi walaa liummihi aabihiis iyo hooyadiis midna u banbixi maayo intahaa waxaa dhammaaday maayo ladii kiifay sharxi muslim sharxa muslim ku sugnaa linawowi imaamu nawowi xaalu u sugnaaday sharxa muslimku bitasarufin tasaruf ayuu ku dhammaaday maca tasaruf tasarufkaasoo yasiirin ee yar yacni xoogaa yar tasaruf yasiir waxaa loola jeedaa cibaaradii ayaa qayb laga xadfay waa laysku dhodhoweeyey cibaaradii qayb ayaa laga xadfay saasuu sheekhu ula jeedaa xafidahu allahu tacaala waracaahu fi daarayn wa qaala alxaafidu alcasqalaaniyu fi lfatxi wuxuu ku yidhi fii sharxi qowlihi abidar qowlkiisa sharxiisa wuxuu ku yidhi facayartu biummih hooyadiisan ku cambaareeyey hadalkaa markuu sharxayay xaafidku wuxuu yidhi yadharu li aniga waxaa ii muuqanaya ana daalika hadalkaas oo abeedar uu hooyadii ninkan ku caayay kaana hadalkaasu min abidar inuu ka ahaaday qabla an yacrifa taxriimahu taxriima atacyiir oo qabaa'ilka in laysku cambaareeyo xaaraam yeelideeda intuusan ogaan ka hor ayay ahayd waa intuus mas'aladu ay yacni iyadoo ka qarsoon oo masaladan inay xaaraam tahay ma uusan ogeyn saasuu yidhi ugu cudur daaray xaafidku ibnu xajar casqalaani raximah allahu tacaala fa kaana tilka taasi marka waxay ahaatay khaslatan arrin arrintaasu min khisaali aljaahiliya jaahiliyada arrimaheedii ka mid a baaqiyatan ay ahaatay arrin baaqi ku ah cindahu abidar agtiisa baaqi ku ah فلهذا sida darteeda qاaل المؤلف wuxuu yihi أي البخاaري في الأdب wuxuu ku yihi أdب المفرد qultu waxaan yihi calىa saacati hadihi saacadeeda oo tana oo min kibari sini da-da weyinkeeda ah yaعni wuxuu u deliishaday xaafidku inuu masalada uusan garanayn inay xaaraam tahay abidar hadalkan أdب المفrad oo bukhaarigu uu ku wariyey oo uu yihi anigoo da-dan jira miyaa jaahiliya igu jirtaa qaala wuxuu yihi nabiga salى الlaه عليه وsلم nacم kaanahu nabigu waaba isagoo tacajaba laya kaanahu isagu waaba isagoo abaadar tacajaba la yaabay min khafaa'i daalika arrinkaa qarsoodidiisao calayhi abaadar ay ka qarsoontay maca kibari sinihi da-diisa weyninkeeda micigeeda fa bayana lahu abaadar nabigu wuxuu u caddeeyey sala allahu alay wasalam kowna haadihi tan ahaanshadeeda taasoo alkhaslati arrintaa madmuumatan ay tahay arrin la caayay sharcan min sharci oo wuxuu sheegay arrintani xagga shareecada islaamka inay maaragtaahay ku xun tahay ayuu u sheegay oo shareecada islaamka aan lagu ogolayn wa fii majmaci zawaa'id waxaa ku sugan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi abu hurayra sababtu rajula nin ayaan caayay fi lislaam islaamka ayaan nin ku caayay islaamka dhexdiisa ayaan nin ku caayay yacni anigoo muslima ayaa nin caayay biummin hooyo ayaana ku caayay hooyadaasoo lahu ninka u sugnaatay hooyadaasoo filjaahiliya jaahiliyada ahaatay hooyadiisoo xilligii jaahiliyada dhimatay ayaan ku caayay oo waxaan ku yidhi hooyadaaba gaalay ahaydoo meel xun ayaad ka soo jeedaa fastacdaa wuxuu ninkii igu dacaweeyey calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam faqaala rasuulu llaahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ina fiika waxaa kugu sugan abuu hurayrow shucbatan arrin ayaa kugu sugan ama qayb qaybtaasoo min alkufri gaalnimo ah dee nabigu wuxuu ula jeedaa sala allahu alayh wasalam dhaqamadii dhaqamadii gaalada dhaqan ka mid ahaa weli kugu jira abadarow waxaan leeyahay abuu hurayrow falamaa dakara alkufra nabigu markuu sheegay ereyga gaalnimada sala allahu alayh wasalam iddarabat rijlaaya labadaydii lugood way jareeyeen buu yidhi abuu hurayra yani sidai gaalnimada ay u necbaayeen saxaabada nabiga sala allahu alay wasalam nusqaan diineed inay ku dhacdana oo laga sheego la yidhaha iimaankaaga ee nusqaani ku jirtaa ama dhaqankaaga islaamka ayaa qayb ka cambaaraysan aad ayay uga xumaayeen innagu laakiin maanta waxaa laga yaabaa qofku nusqaan diineed inuusan saa maaragtaahay uga welwelin ugana walbahaarin laakiin nusqaanta xagga maaliyadiisa ku imanaysa ee hantidiisa ku imanaysa inuu la jarayo way dhici kartaa fa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah waaladii bacadaka bilxaq allihii xaq kugu soo saaraan ku dhaartaahay la asubu musliman qof muslima ma caayahayo bacdahu ninkan gadaashay abadan abadan kelimadaas ayaa habdhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo qaabkii uu ku socday oo dhan taariikhdiisii dhammeed hal kelimaa bedeshay soma aragtid kelima aw jumla waaxida hayara taariikha hal kelimo ama hal jumlo ayaa waxay wax ka bedeshay taariikhdiisii dhammayd ma cibro qaadanaynaa walaalayaal innagu intaasaanu islaam ku jirnay intaasaa aayaadka ilaahay nala ku dul akhrinaya intaasaa axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam aan maqlayni oon dhegaysanayni laakiin maxay isku bedeli laadahay taariikhdeenna iyo akhlaaqdeenna walaalaya waa dacfu liimaan iimaanku oo aad nooga dhacsan sidii bateri dhacay oo kale baterigu hadduu dhacsan yahay mobilka kuma shaqaynayo soo maaha oo kuma hadli kartid si wanaagsan uma hadli kartid si wanaagsanna mobilka u shaqay maayo iimaanku hadduu kaa dhacsan yahay jidhkuna waa sidaas oo kale acmal badan ma samayn karo wa fii majmaci zawaa'id waxaa ku sugnaa can anas qaala inuu yidhi anas kaana lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam mowlayaani xabashiyun wa qibtiy nabiga waxaa u ahaaday oo nabigu u lahaa laba addoon addoonna wuxuu ahaa xabasho midna wuxuu ka soo jeeday qabiilka qibdi ee masar deganaan jiray fastabbaa way is-aflagaadeeyeen labadii addoon walxaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam yasmacu nabiguna wuu maqlahayaa caydooda faqaala axaduhumaa lisaaxiibi midkood saaxiibkiisa wuxuu ku yidhi yaa xabashiy wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi yaa qibdiy faqaala nebiyu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa taquula haada hadalkan ha dhihinina qabyaaladda iyo qabiilka iyo waxaad isku caayaysaan joojiya innamaa antuma labadiinani rajulaani laba nin ayaa tihiin labadaas ninoo min asxaabi moxamed sala allahu aleyh wasalam asxaabtii nebi moxamed ayaad ka mid tihiin qabiilkii iyo qabyaaladii iyo qurunkii jaahiliyada ilaahay wuxuu idinkugu bedelay sharafta inaad noqoteen asxaabtii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam rawaahu xadiiska waxaa wariyey abu yacla watabaraaniyu fi lwsadi ayuu naxwahu xadiiskan wax la mida uu ku wariyey wa fii majmaci zawaa'idi waxaa ku sugnaa aydan sidii hore sidii kutubtaasba xadiiskani uu ugu sugnaa haddana majmacu zawaa'id waxaa ku sugnaa can samurata bini jundub qaala inuu yidhi samura nahaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahay ayaa naga reebay sala allahu aley wasalam an nasuba inaan qof muslima aflagaadayno oo aan caayno nabiga ayaa naga reebay sala allahu aleyh wasalam wa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam in kaana axadukum saabban saaxibahu qofkiina hadduu yahay mid saaxiibkii caayahayaa laa maxaalata shakila-aan hadduusanba iska dhaafayn inuu caydade iska dhaafaa la dooni lacalla hadduusan cayda iska dhaafaynin falaa yaftar calayh yuusan ku dul abuuran been yuusan ku been abuuran oo wax beenahoon jirin yuusan ku caayin walaa yasuba waalidayh labadaada waalid labadiisa waalidna yuusan caayin walaa yasuba qowmahu qowmkiisana yuusan caayin walaakin in kaana hadduu yahay yaclamu dalik arrinkaas hadduu og yahay oo sifo xun uu ku og yahay oon been ahayn falyaqul ha yidhaha innaka bakhiila tahay ow liyaqul ha yidhaha innaka la jabaan fulanaa fulay ayaa tahay ow liyaqul ha yidhaaho innaka lakaduub beenaalaa tahay ow liyaqul ha yidhaaho innaka la uumun doqonaa tahay rawaahu dabaraaniyu walbazaar dabaraaniyo waxaa wariyay xadiiska bazaar dee ninka haddaad fulaynimo ku og tahay oo run ay kaa tahay oo cayda dee lama ogolo waa xaaraam laakiin hadduu ku caayo sifa aad ku og tahay oo isaguna uu kugu caayay mid lamida ku caybis laakiin waalidkii iyo qabiilkiisa inaad u gudubto waa jariimo kale labaad dembi labaad w wa fii majmaci zawaa'id waxaa ku sugnaa aydan can junaadata bni maalikin laga wariyey qaala inuu yidhi junaada samictu rasuula اllahi salى اllahu aleyh wasalam an maqlay yaquulu xaaluu leeya halaaثun saddex min amri اljaahiliya diinla-aanta arrinteeda ayay ka mid tahay lam yadachunna ahlulislaamna kama tegayaan abadan dadka islaamkaan ku dhaqmaynaa loola jeedaa waa caamun uriida bihi lkhusuus waa hadal caam ahoo wax gaara loola jeedo oo dadka xuxunee muslimiinta ayaa loola jeedaa muslimiinta kulligood loolama jeedo muslimiinta kuwooda wanaagsan way ka tegahayaane waxaa loola jeedaa uun muslimiinta kuwooda xuxunka ah ee diinta aan ku dhaqmaynin oo akhlaaqda xuni kama tegayaan intaas al-istimdaaru roob dalbid bilkawaakibi xidigaha lagu roob dalbo oo abaartu markay dhacdo inuu qofku dee qof caraafa iyo faalshow iyo habar wax sheegta iyo inuu u tago uu yidhaahaye bal xidigii fiiri ma soo dhow yahay xidigii maaragta ahay roobkii see weeye wakhtigan waa la jiilaashaday oo jiilaala dhacay ma qofku inuu yidhaaho xidig fulaan ayaa maaragtaa roobka noo keenay waxyaalaha noocaasee kama tagaan dadka akhlaaqda aan lahayn iyo wadacnun durida fi nasabi nasabka la duro iyo waniyaaxa maaragta ahay barordiiqda cala almeyti meydka loo barordiiqoo qadarta ilaahay qadaha ilaahay aan lagu raali noqon rawaahu xadiidka waxaa wariyey albasaaru watabaraaniyu fi lkabiiru ku wariyey min dariiqi muscab bni cabdillaahi bni junaada ayuu ka wariyey dariiqiisa can abiihi aabbihiisu ka wariyey can jaddihi walam ajid man tarjama muscaban walaa abaahu muscab iyo aabbihiis qof ka taariikheeyey oo ka tarjameeyana ma aanan helin uu yidhi haythami nuurudiin alhaythami raximahu llahu tacaala wa can cawf bni malik almusani waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam halaathun saddex min amri aljaahiliya arrinka jaahiliyada ayay ka mid tahay oo laa yadacuhunna annaasu dadku kama tagaan oo laa yatrukuhunna annaasu dadku kama tagaan addacnu fi nasabi nasabka la duro iyo waniyaaxatu barordiiqda oo qofka markuu meyd ka dhinto inuu qayliyo oo madaxa caro uu ku shubto oo dharka iska jeexjeexo oo ba-ayo hoogaya uu yidhaaho iyo wa qowluhum dadka hadalkooda innaa mudirnaa binawi kada xidiga hebel ah ayaa roobka nala ku siiyey wanajmi kada xidiga hebel ah roobka nala ku siiyey naw iyo najmi waa isku macno rawaahu xadiidka albasaaru watabaraaniyu fi lkabiiri ku wariyey wa fiihi xadiiska waxaa ku sugan xadiidka waxaa ku sugan kuthayr bna cabdillaah almusani wa huwa ninkaasina kuthayr bna cabdillaahi almusani daciifun waa nin daciifa yacni kuthayr bna cabdillaahi almusani waa daciif oo xadiidka sanadkiisa saasuu u daciifiyey nuuridiin alhaythami raximahu llahu tacaala marka xadiidkan inkasta oo sanadkiisu uu daciif yahay haddana dee waa xadiis oo loo xujaysan karo fadaa'il alacmaal fadaa'il alacmaal waa loo xujaysan karaa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala inuu yidhi nabigu salى اllahu alيه wasalam arbacun afar fii ummatii ummadayda dhexdeeda ayay ahaadeen laysa hum bitaarikihaa afartaasna kama tegaayaan alfakhru faanka fi laxsaab qabaa'ilka inay isugu faanaan iyo wadacnu dhaawaca fil ansaabi qabaa'ilka kale qofku qabiilka uu ka soo jeedo mooyee qabiilka kale inuu dhaawaco iyo waniyaaxatu barordiiqda oo ba-ayay hoogayey inay maaragtay hebelaa dhintaye saasaga dhintaye waan baaba-anaye saa inuu qofku maaragtaahay uu yidhaaho ama qofku looba ijaarto arrinka noocaas oo kale ah sida islaamta naayaxada oo kale oo laleeyahay soo baroordeeq baroordiiq soo samee laleeyahay oo kale tubcathu yowma alqiyaama annaa'ixa islaanta baroordiiqaysa oo ba-ayay hoogaya dhehaysa markii laga dhinto waa la soo saaraa qiyaamaha idaa lam tatub haddaysan toobad keenin calayha dusheeda xaal dircun dirac uu ahaaday diracaasoo min qadiraanin laami ah laami kulul oo diracah ayaa maaragtaahay loo gelin soo ma aragtid subxaan allah laami la kululeeyey hal dhibac oo ka mida waad arki yacni dabkan adduunyadoo dee markii loo fiiriyo dabkii naarta baraf noqonaya hal dhibac oo ka mid a haddii laamigaas maaragtay jirkaaga la taabsiiyo ilaa laftuu ka dusahaya kaas oo naara ayaa loo geliyaa qofka baroor diiqanaysa qultu waxaan leeyahay huwa xadiidku fi saxiixi wuxuu ku sugan yahay saxiix yani saxiixu lbukhaari ayuu xadiis ku jiraa biikhtisaarin soo gaabin asagoo intan xoogaa ka gaaban rawaahu xadiidka albasaaru basaara wariyey wa isnaaduhu xasanun xadiidka isnaadkiisuna wuu wanaagsan yahay waa xadiis hadda sanadkiisu uu wanaagsan yahay wey dhinaca markii loo eego dhinaca rijaasha markii laga eego waaya wa can ilcabaas bni cabdilmualib waxaa laga wariyey cabaas bni cabdilmualib qaala inuu yidhi akhada rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama biyaddi rasuulka ilaahi wuxuu qabtay gacantayda faqaala wuxuu yidhi yaa cabaas alaaun saddex laa yadacuhunna qowmuka qoomkaagu kama tegaayaan addaacanu dhaawaca fi nasabi nasabka la dhaawaco iyo waniyaaxa barordiiqda iyo walistimdaaru bilanwaac xidigaha lagu roob dalbo rawaahu xadiidka dabaraaniyu baa filkabiir ku wariyey wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan alxasanu bnu dinaar wa huwa ninkaa xasanuna daciif laakiin si kasta uu daciif xadiisku u noqdo waa fadaa'ilulacmaal waana loo daliishan karaa marka axaadiistan guud ahaanba alfaadooda ha kala duwanaato laakiin hal macno uun ayay axaadiistu tilmaamayaan oo wax dhiiggu uu la shaqaynayo inay tahay qabyaaladda iyo qabaa'ilka in la caayo dadka xun in maaragtaa dhiiggoodu la shaqaynayo oo aysan iska dayn karin ilaa qof ilaahay u naxariista mooye wa can salmaan waxaa laga wariyey can nabiy sala allah alay wasalam qaala inuu yidhi salmaan alaaun saddex min aljaahiliyati ka mid tahay alfakhru faanka fi lansaab qabaa'ilka lagu faano wadacnu fi laxsaab iyo nasabada oo la duro iyo waniyaaxa baroortiiqda rawaahu xadiidka dabaraaniya fi lkabiir ku wariyey wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka cabdulkafuur abusabaax wa huwa ninkaasina daciifu wfi tarkiib watarhiib waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam alaaatun saddex min alkufri billaah gaalnimada ilaahay lagu kufrinaayo ayay ka mid tahay yacnii waxaa loola jeedaa dhaqamada gaalada ayaa saddexdaani ay ka mid yihiin shaqu ljaybi jeebka dilaacintiisa qofka markii laga dhinto inuu dharka dildilaaciyo isagoon raalli ku ahayn qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala waniyaaxa baroordiiqda iyo wadacnu duridda fi nasabi nasabka la duro rawaahu xadiidka ibnu xibbaana fii saxiixi ku wariyey walxaakimna u wariyey waqaala wuxuu yihi xaakim saxiixulisnaadu wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa riwaayadaasoo ibnu xibbaan u sugnaatay alaaatun saddex iyo alkufr waa gaalnimo wafii ukhraa riwaayo kale waxaa ku sugnaatay alaaatun saddex min camali iljaahiliya dhaqanka jaahiliyaday saddex ka mid tahay oo laa yatrukuhunna ahlulislaam kama tegaayaan dadka islaamkuna kama tegaayaan fadakara wuxuu sheegay raawigu alxadiis wamaa zaala alcarabu carabtu kama zuulaan yuxaqiru bacduhum bacdaa qaarkood qaarka kale inay yasahayaan bilaabaa'i waalummahaat hooyooyinka iyo aabbayaasha ay isku yasaan waa dhaqankii jaahiliyadii carabtu ay samayn jireen wayasdariihim qaarka kale bacdiga kale uu yasaayo bilansaab qabaa'ilka ay isku yasaayaan fi ljaahiliyati waalislaam jaahiliyada islaamkaba ay isku yasaan waxa weeye dee dadka xun mar walbaba zaman walba waa taariikh ahaan way jiri jirtay dhaqamadaas xuxun in laysku yaso aabbayaasha iyo hooyooyinka hooyo xuna ku dhashay iyo awowgaasasaa ahaan jiray iyo adigu heer hebelaa tahay qabiilkiinu waa qabiil maaragtaahay lafgaabahaad ka soo jeedaa iyo qabiilkiinu maaragtaahay xirfo xunay ku shaqeeyaan iyo caano xunaa idin galay iyo annagaa idinka qabiil wanaagsan iyo waxyaalaha noocaasa dhaqamadaasi waa dhaqamo taariikhi oo qadiim oo jiri jiray oo aad u liita oo aada u xuxun wa min alqabaa'ili waxaa ka mid ah allatii qabaa'ilkaasoo yuxaqiruunahaa ay yasi jireen baahilatu qabiilo la dhihi jiray baahila ayaa ka mid ahaa qabaa'ilka ay yasi jireen qaala alxaafidu dahabiy xaafidu dahabiy wuxuu yidhi fii siyari aclaami nubala wuxuu ku yidhi baahila qabiila way qabiiladaasoo munxada ee liidata bayna alcarab waa qabiilo wuxuu yidhi carabta dhexdooda ku liidata oo carabtu ee yasaan qaala ashaaciru wuxuu yidhi ninkii gabyayga ahaa walow qiila lilkalbi yaa baahiliy cawa alkalbu min lu'min hada annasabi walow qiila lilkalbi eyga haddii lagu dhihi lahaa yaa baahiliyu wariyaa baahiliganow qabiilka baahiliyaad ka soo jeedaa at xataa haddii eeyaha la odhan lahaa cawal kalbu eygu waa qayli lahaa min lu'mi haada kan foolxumadiisuu ka qayli lahaa iyo yacni xumaatadiisa kaasoo annasabi ee nasabka ah nasabkan loo aanayo war anuu eeyaha xataa ka faanaye baahilahay odhanin ayuu dhihi lahaa saasay isku aflagaadayn jireen oo qabaa'ilka ay isku yasi jireen jaahiliyada wa qaala alaakharu mid kalena wuxuu yidhi wamaa yanfacu alaslu min haashimi idaa kaanat innafsu min daahilah wamaa yanfacu alaslu asalku waxba ma anfaco min haashimin haashim xaggiisa xaaluu asalku ka ahaaday haddii asalkaagii iyo awowgaagii fogaa uu heer haashim ka dhashay waxba tari maayo idaa kaanat innafsu min baahilah naftu haddii ay baahile xaggeeda ka ahaatay oo islaam baahiliyada hadday ku dhashay awowgaygiiya fiicnaan jiray waxba tari maysooo hooyadaa maaragtaahay baahile ah ayaa maaragtaahay yacnii ku beddelaysa oo dhaqankaagii dhammaa beddelaysa w waaya qiila waxaa la yidhi ina qutaybata bnu muslim albaahiliy ayaa qaala lihubayre ku yidhi qutaybatu bnu muslim oo qabiilka baahiloo la yasi jiray ka dhashay ayaa hubayre ku yidhi ayu rajulin anta alla ninkay adugu tahay nin wanaagsan ayaa tahay lowlaa ana akhwaalaka min saluul abtiyaalka ayaa heer saluula maahane waa adigu waad fiican tahay laakiin abtiyaalka qabiil fiican ma aha falow baadalta bihim haddaad abtiyaal kale ku bedelan lahaydaa fiicnaan lahayd qaale wuxuu yidhi ayuha alamiir baadil bihim iigu bedel man qofkii qofkaasoo shiita aad doonto abtiyaalo kale iigu bedel haddaad doonto wajabni bni lbaahila laakiin qabiilada baahila iga fogeeyu yidhi baahila abtiyaal ha iga dhigin buu yidhi wa qiila liacraabiyi nin herbaadiya waxaa lagu yidhi ayasuruka maku farax gelin annaka baahiliyun wa tadkhulu ljanna in qabiilada baahile aad ka soo jeedo jannana aad gasho intaasuu ku faraxsanaan lahayd qaala wuxuu yidhi i wallaah waan ku faraxsanaan lahaa haddaan janno gelaayo bishardi an laa yaclama ahluljannati annii baahiliy laakiin bishardi ahluljannuhu inaysan ogaanin inaan ahay baahili baleega yacni waa dhaqamo oo ilaa xilligii jaahiliyada jiri jiray in maaragtaahay qabaa'ilka laysku cambaareeyo tii ayaa marka inagoo hadda sheeganayna inaan boqolkiiba boqol muslim nahay oo intaa aanu diin maaragtaahay ku dhex jirnay oo intaa ilaa awooyaasheennii ay islaamka ictinaaqeen sheeganayna ayaa hadda ay gacanta kula jirnaa dhaqamadii jaahiliyada walaalayaal waanu leenahay kaasi qabiil xunuu ka soo jeedaa iyo midkaasi heer hebelow ka dhashay iyo heblaayo maaragta anugu ma guursanayo oo qabiil xunoo maaragtaahay ka soo jeedaa iyo nasab dhiman weeye ka soo jeedaa iyo kidaa fulaan weeye iyo waxyaalaha noocaasoo dhan ah kulligood walaalayaal waxa weeye waa diinla-aan iyo jaahiliyo wey walaqiya acraabiyu nin herbaadiya aakhara mid kale la kulmay faqaala wuxuu yidhi miman anta miman xaggeeba anta adugu aad ka ahaatay yaad ka soo jeedaa qabiilkaagu waa kee qaala wuxuu yidhi min baahila qabiilada baahila ayaan ka dhashay farahaa lahu wuu u qalbi jilcay waa ka naxay yacni fa qaala wuxuu yidhi asiiduka markuu ka naxayu wuxuu yidhi waxaan weliba intaas kuugu daraah yidhi bilaashaad ugu naxe inaan qabiiladaa adugu adinku aad cambaaraynaysaan aan ka soo jeeda waxaan intaa kuugu dariyuu yidhi annii lastu min anfusihim iyaga naftooda ka mid maahiyuu yidhi qabiilada aada yasaysee bal min mawaaliihim addoommadoodan xataa ka mid ah kuwa ay sii addoonsadaanaan anugu ku jiraa fa akhada alacraabiyu yuqabilu yadayh ninkii herbaadigaa wuxuu gudagalay labadiisa gacmood inuu dhunkoodo ninkii oo wayaquulu lahu uu ku yidhaaho ninkii mabtalaaka allaahu ilaahay kuguma imtixaanin bihaadihi tan alrasiyati ee musiibada ilaa walxaal anta adigu min ahliiljanna aad ka mid tahy wallaahi wuxuu yidhi niyahow mashaakil iyo masaa'ib badanaa kugu kulmay qabiilkii baahiliyo oon yasi jirnay miya haddana ku sii addoonsada dee waxaa musiibadaas ilaahay kugu musiibeeyuu yidhi dadka ilaahay uu jecel yahay ilaahay musiibuu ku ridaahe inaad ahluljanno tahay ayaa musiibadaa lagugu riday buu yidhi baleega walaalayaal waxyaalaha noocaas oo kale ah ayaa hadda innagana baaqi nagu ah oo gacmaha aanu kula jirnaa tuufiya waa la oofsaday qutayba sanata sagaashan lixdii hijiriyada ayaa qutayba la oofsaday wa qaala bnu kaiir wuxuu yidhi fi lbidaaya waannihaaya qad ra'aytu fii bacdi almajaamiic waxaan ku arkay kutubta la jamciyey qaarkood ana alashcaa bna qays qaala inuu yidhi yaa rasuula allah atatakaafa-u dimaa'unaa dhiigageennu ma isku dhigmaan oo isku mid miyaa dhiiggeennu oo qabaa'ilka kulligood ma isku dhiigaa mise qabaa'il waxaa jira looma ooyaan la yidhaaho layska dilo oo diyo aan la siinoo aan maaragtaahay dadka ku xeer ahayn oon ku diyo ahayn oon ku xugun ahayn miyaa jira rasuulka ilaahayow oo dhiigag mise dhiigageennu waa isku wada midoo isku xuquuq ayaanu nahay kulligeen qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam nacam kulli isku xuquuq ayaa tihiin muslimiintao dhan walow qatalta rajulan nin haddaad dili lahayd ninkaasoo min baahilata ka mid a waa qabiilo aada loo yasi jiray nin qabiilka baahile nin ka mid a haddaad dili lahayd laqataltuka anna waan ku dili lahaa walaga walaalayaal yaa qabiilada baahila nin ka mid a haddii aad dili lahayd anna waan ku dili lahaa liannahu anaa heer hebel ah iyo anigaa qabiil fulaan ka soo jeeda wax miisaanahay islaamka ay ku leedahay ma jirto qabiilka aada yasaysay qofka aada yasaysaa waxaa dhici karta inuu alla agtiisaa uu kaaga khayr badan yahay subxaanahu wa tacaala wa minhaa waxaa ka mid ah qabaa'ilka ay yasi jireen banu tamiim qabiilo bani tamiim layla ayay yasi jireen wa mimaa yuladii kii waxaa ka mid a qaaluu fi ixtiqaarihim yasidooda ay ku yidhaaheen idaa maa tamiimiyun ataaka mufaakhira faqul cudda can daa kayfa akluka litab idaa maa tamiimiyun maad waa ziyaado idaa tamiimiyun nin heer tamiim ah ataaka hadduu kuu yimaado mufaakhiran xaal uu yahay asigoo maaragtaahay yacnii kula faanaya oo faan iyo qabyaalad iyo waxyaalo noocaas uu kugu bilaabo faqulle cudda can daa arrinkan ka sii jeesoo naga daakane kayfa akluka cunidaadu sidee tahay lidabbi abeesada aad cuni jirteen qolada heer tamiima dee waxaa lagu cambaareeyaa inay ugaartaan bahashan dabada la yidhaah abeesada ay cunaan dee abeesada midda wax cunto bini aadam sunta ah ma aha waa midda guryaha iyo waabaha iyo korkooda iska abaabdoo miskiinta ahoo waxba aan cunin midaasay ugaartaana la yidhaah marka taasaa lagu cambaarayn jiray wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi tamiimun bidurqi lu'mi ahdaa min alqota walow duciyat subula alhidaayati dallati tamiimun qabiilada tamiim la yidhaaho bidurqi lu'mi wadooyinka xumaatada ahdaa waa uga hanuunin badan tahay min alqada dhibidda bahasha dhibidda waxaa la yidhi gurigeeda kama lunto marka bahashaas sida gurigeeda aysan uga lumin qolada heer tamiim la yidhaah iyaguna waa qolo xumaatada aan weligood seeraynin wey xumaatada aada u yaqaana walow duciyad qabiilada tamiim haddii loogu yeeri lahaa subula alhidaayati wadooyinka hanuunidda dallat way ka lumi lahayd haddii la odhan lahaa war meeshana maaragtaa xoogaa hidaaya ay taallahayna keena masjidka aadna oo meeshana kitaab lagu akhrinahayaa meeshana diin laga sheegayaahe inta luntay meel kale aadi lahayd masaajidkaba garanmayso kulaha iyo meel khayra sharta uun iyo xumaatada uun uunbay garanayaan uun alkhulaasa haadii tani alkhulaasa waa warka murtidiisii iyo khulaasadiisii wa fii dimni dacni fi lansaabi khadii'atun ukhra wa fii dimni dacni duritaanka dhexdiisa waxaa ahaaday fi lansaabi duritaanka waxaa la dhexgeliyey dhexdiisa waxaa ahaaday fi lansaabi qabaa'ilka la duraayo khadii'atun gef khadiicadaasoo ukhraa kale wahiya khadiicadaasoo atarafucu iskoryeel iyo watakabur isweynaysiin wey khadiicada kaleo meesha ku jirta waxaa weeye waa iskibrin iyo isqaadqaad iyo iskoryeelid wey fa inna daacina qofka qabiilka kale duraaya kulamaa markastoo yadcanu axadan qof uu duraayo wayasdariihu uu yasaayo fa innahu yatarafacu canhu qofka uu iska koryeeli wayatakabaru calayhi waana iska weynaysiin watakaburu cala naasi dadka laiska kibriyeesaana xaraam weeye sharcan min sharin xagga sharciga bal huwa arrinkaasi kabiira waa dembi weyn kabiiradaasoo min alkabaa'iri dunuubta waaweyn ka mid ah qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taas addaaru ee daarta ah daartaasoo alaakhiratu dambe najcaluhaa waxaanu u yeelnaa daarta aakhiro liladiina kuwii laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan yacni takaburan kibir aan doonaynin fil ardi dhulka inay ku kibiraan aan doonaynin alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala daarta aakhiro waxaanu ugu talagalnay oo gelaya qofkii aan doonaynin dhulkan inuu ku kibro ama qofkii doonaya kibir inuu dhulkan kula noolaado oo cilmi asagu uu leeyahay uu ummadda uga kibro uga santaago oo uu leeyahay adiga dadka ugu sarreeya xagga cilmiga ama qurux uu leeyahay dadka uga kibra ama caruur uu leeyahay dadka uga kibra ama maal uu leeyahay dadka uga kibra anwaacda oo dhan oo dadku ay ku kibraan oo dhan isku santaaga qofkaasi ka mid noqon maayo dadka janno la siinayo ee daarta aakhiro ku liibaanaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wastaftaxuu way furi dalbeen wakhaaba kullu jabbaarin mid kasta oo qasbid badan oo dadka baadilka ku qasbaahay wuu hoogay jabbaarkaasoo caniidin haddana madax adag oo xaqa diida wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi kadalika sidaasaa yadbacu allahu ilaahay u daboolaa calaa kulli qalbin qalbi kasta qalbigaasoo mutakabirin ee isla weyn qalbigaasoo jabbaarin ee qasbid badan oo dadka xumaatada iyo baadilka ku qasba ama aad adayg badan wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi saasrifu waan ka jeedi doonaa can aayaati aayadahayga aladiina kuwii yatakabbaruuna fil ardi dhulkan dhexdiisa isku weynaysiiya biqayri alxaqi xaqdarrana dhulkan isugu weynaysiiyoo kibraa aayadahayga inay fahmaan waan ka leexin doonaa walidaalika aayaddani waxay nas ku tahay qofka kibirka badan inuusan diinta fahmin qofka kibirka isla weynida ku jira diinta si dhaba uma fahmo hadduu diinta fahmana cilmigiisu naafic ma noqdo oo cilmi ku hanuuniya inuu alla garto aakhiradiisa uu u shaqaysto adduunyadana uu ka suhdiyo ma noqdo wa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu caleyh wasalam laa yadkhulu ljannata axadun jannada qof ma galo qofkaasoo fii qalbihi qalbigiisa midqaalu xaba xabad qadarkeed uu ku sugan yahay xabadaasoo min khardalin ee wax aad u yar ah oo min kibrin kibir ah hal xabo kibira qofkii uu qalbigiisa ku jiro janno ma galo waa xadiis saxiix oo imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinaayo wa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu aley wasalam yuxsharu almutakabiruuna yowma alqiyaama dadka isweynaysiiya maalinta qiyaamaha waa lasoo shiriyaa amhaala dari dhuuracaso kuwo la mida xaalay yihiin dhuuracasadaasoo fii suurati rijaal ragga muuqaalkooda ahaatay dadka adduunyada isku weynaysiiya oo isqaadqaadahaya yaa oo dadka inay maaragtaahay ka cilmi badan yihiin ama ka qurux badan yihiin ama ka maal badan yihiin ama ka owlaad fiican yihiin dadka sidaa ugu santaagaya oo aaminsanba qof muslima inuu asagu ka wanaagsan yahay oo kibirka adduunyada ku nool aakhiro waxaa la soo saaraa dhuuracso oo kale iyagoo la ega oo dhulka ku abaabaya muuqaalkoodii suuradooduna waa suuraddii bini aadamka wejigii bini aadamkaay leeyihiin indhihii bini aadamkaay leeyihiin lugihii bini aadamkaay leeyihiin timihii bini aadamkaay leeyihiin laakiin maca daalika waxaweye waa dhuuracaso markaasaa dadka maxsharka isugu yimid ayaa ku is istaagaya markaasay a a leeyihin waa lagu istaago looma jeedo subxaana allah yacni wixii dhaqankii iyagu ay adduunka markay joogeen ay ku dhaqmi jireen cagsigoodii ayaa lagula dhaqmay qiyaamaha acaadana allahu min dalik yakhshaahum dullu min kulli makaan dhinac walba waxaa ka hareereeya oo ka daboola dulli yusaaqowna waxaa loo kaxeeyaa ilaa sijnin jeel jeelkaasoo fii jahannama jahanamo dhexdeeda ahday jeelkaasoo yusamaa lagu magacaabo buulas tacluuhu jeelka waxaa ka sarraysa naaru lanyaar naarul anyaar naar magaceeda la yidhaha naarul anyaar ayaa jeelkaa ka sarraysa yusqowna waxaa laga waraabiyaa min cusaarati ahli naar dadka ahlu naarka dheecaanka ka shubmaaya carunka ka shubmaaya diinat alkhayaal fasaadka dhiiqadiisii ah yacni carun dhiiqo oo kale noqday oo fasaaday ayaa maaragtahay laga waraabiyaa caba laleeyahay dulligu sidaasuu cuquubadiisu ayuu eg tahay walaalayaal acaadana allahu min dalik walidaalika qofku waa inuu iska ilaaliyo mar walbaba maadada la yidhaaho kibirka waana inuu mar walbaba uu sifo uu ka dhigto tawaaduc oo qofka walaalkiisa oo muslimka ah waa in mar walbaba uusan ka santaagin balse uu aaminsan yahay muslimiinta inuu isagu mar walbaba uu ka hooseeyo muslimiinta inuu ugu dembi badan yahay inuu ugu cibaado yar yahay inuu ugu maaragtaahay yacni xun yahay waa inuu sidaa uu mar walbaba uu aamino uu iska dhaadhacsiiyo isagoona markaa yani ula jeedin maaragtaahay yani dulli uusan ula jeedinoo naftiisa uusan dullaynaynin laakiin cadamada ilaahay weyninka ilaahay waa in aathaar ka dhalatay ay tahay yacni haybe ilaahay aad ka haybaysanayso iyo cabsi ilaahay aad ka cabsanayso waa inay raadadka ay kugu dhaliyaan inaad adigu naftaada dullayso soo ma aragtid wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa yuxsharu ljabbaaruuna dadka jabbaariinta ahee ee maaragtaahay qasbidda badan oo madaxa adag waa la soo shiriyaayo walmutakabiruuna kuwa isweynaysiiya yowma alqiyaama fii suurati dar dhuuricaso suuraddeeda lagu soo shuriyaa tada'uhum waxaa ku joogjoogsanaya annaasu dadka lihawaanihim liidnaashadooda darteed oo calallaahi ilaahay ay ku liidan yihiin dadka iskibriya dhuuricaso oo kale ayaa aakhiro lagu soo shiriyaa iyadoo lagu joogjoogsanayo aakhiro waqaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu aley wasalam qaala allahu tacaala wuxuu yidhi alkibriyaau kibirku ridaa'i waa go-yga walcadamatu weyninkuna isaarii waa macwistayda faman naasacanii waaxidan qofmid qofkii igala dooda midkaasoo minhumaa labadooda ka mida qadaftuhu fi nnaar naarta ayaan ku tuuraa ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni ilaahay go iyo macwis iyo midna looma aanayn karo macnahaasina mustaxiil ayuu ka yahay laakiin hadafkay ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye adiga go iyo macwis macwistaada yacni adigaa iska leh qof hadduu ku yidhaaho macwista kuula dhego yacni wax adiga khusuusiyaadkaaga ah ee adigu aada gaar u leedahay ayuu qofkaasi maaragtaahay kugula dhegay waana qofkaasi qof maaragtaahay adiga shakhsiyadaadii u soo dhigtay wey walidaalika dee ilaahi subxaanahu wa tacaala jala jalaaluh wacalat kelimatuh wuxuu ula jeedaa yacni sifaadka aniga aan gaarka ku ahay ayay ka mid yihiin weyninka iyo kibirka qofkii labadaa maaragtaahay bini aadamoo sheegta naarta ayaan ku tuuraa isagoo ihaanaysan walaayaata aayadaha iyo walaxaadiis axaadiista alwaaridatu ee kuso axaadiistaas oo alwaaridatu ku soo aroortay filkibri kibirka kahiiratun way fara badantaha mashhuuratun waana wax la wada yaqaano oo mashhuur ah oo la ogyahay oo caan ah falyaxris ilmuslimu muslimku ha ku dadaalo an yajtaniba inuu fogaado canidacni dhaawaca fil ansaab yacni nasabyaalka inuu duro ha ka fogaado wa an yatawaqa waa inuu iska ilaaliyo can idaa'i lmuslimi muslimka dhibiddiisa bisalbi cirdihi cirdigiisa dhaawaciddiisana uu ku dhibo waintihaaki xurmatihi xurmadiisa dillaacinteedana uu ku dhibo fa ina kula lmuslim muslim kasta cala lmuslim muslimka kale xaraamun damuhu wa maaluh dhiiggiisa iyo maalkiisu xaaraam ayuu ka yahay wa cirduhu sharafkiisu xaaraan ayuu ka yahay kamaa sidii qaala almacsuum nabigii xumaatada laga dhowray sidii uu yidhi sala allahu caleyh wasalam waliyaclam ana ha ogaado annahu shaniya kamaa sidii yu'dii akhaahu bidacni sida walaalkiisa isagu uu ugu dhibaayo dhaawaca fii nasabihi qabiilkiisa uu dhaawaco kadalika sidaasoo kale yudii nafsahu naftiisa wuxuu ku dhibaa bicardihaa nafta uu bandhigideeda liciqaabi rabbihaa rabbigeed ciqaabkeeda fil aakhirati aakhira uu u bandhigay qofkan walaalka ah haddii qabiilkiisa aad dhaawacdo waxaad ogaataa adiguna naftaadii ayaad isla saacadaas aad dhaawici waxaadna naftaada u bandhigay ciqaabka rabbi oo naftaada ayaad maaragtaahay dhimbilo naara aad gelin adiguna isma ogid wa amaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda fa tubiixu shariicatu shareecadu waxay bannayn lilmadluumi qofka laga gardaran yahay an yajzi'a sayi'ata bisayi'atin xumaatada inuu xumaato kale uu ku abaalmariyo xumaatadaas oo midlihaa xumaatadii la mid a falahu wuxuu leeyahay an yukaafi'a inuu ka abaalmariyo daacinahu qofka asaga duray wayasubahu caayaaya wayu'diyahu dhibaaya bimidli adiyatih dhibkiisoo kale inuu ku dhibo waa leeyahay qofku hadduu ku yidhaaho bakhiil ayaa tahay adigaa bakhiila waad dhihi kartaa qofku hadduu ku yidhaaho doqon ayaa tahay adigaa doqona waad dhihi kartaa yacnii intii uu kugu caayay in la mida waad ku caayi kartaa fa yakuunu cirduhu qofka sharafkiisu wuxuu noqon muhadaran mid bilaash laga dhigay oo yajuusu halbuhu waxaa bannaan in la caayoo la dhaawaco bimidli maa yilidii kii mid la mida lagu dhaawaco halaba bihi maagaas uu ku dhaawacay cirda akhiihi walaalkii sharafkiisa uu ku dhaawacay laakiin laa yadcanu ma duri karo aabbaa'ahu wa ummahaatihi aslan wa asilu waan asleeyaa aslan laakiin qofku adiga hadduu ku caayuu ku yidhaaho bakhiil ayaa tahay adaa bakhiil ayaad leedahay mooye aabbaha waxaa ku sameeya hooyadaasa saa ahaa jiray qabiil xunaad ka dhalatay iyo waxaasaad ka soo jeedaa waa xaaraan fa innahum qabiilka ninkani lam yu'duuhu ma aysan dhibin qofkan falaa yubaaxu lahu loo bannay maayo shakhsiga idaahum qabiilkiisa inuu dhibo kamaa sidii dakarnaahu maaga aanifan goordhow aanu soo sheegnay naqlan naaqiliina xaal aan nahay kuwa ka soo raray oo ka soo guuriyey can alimaami annawowiyi raximahu allahu tacaala wallahu ilaahiyana almuwafiqu wixii khayra ilaahay ayaa waafajiya nasalu allaha tacaala an yuwafiqanaa lima yuxibuhu wayardaah wsala allahuma wslama wbaaraka cla sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxaabatihi alkiraami ajmaciin